dhallinyarada ganacsatada ah ee ku nool magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxay inta badan ku howla yihiin sidii ay u samaysan lahaayeen hal abuur shaqo taasi oo ay kaga maarmi karaan kahayaamida wadankooda hooyo dhallinyaradan magaalada jowhar ayaa inta badan waxa ay hal abuuro ganacsi ka sameystaan magaalada ay ku nool yihiin ee jowhar maxamed cabdulaahi xasan oo ka mid ah dhallinyarada ka ganacsata magaalada jowhar ayaa waxa uu baaq u diray dhallinyarada wax baratay ee ku nool jowhar in ay ka shaqaystaan wadankooda isagoo sheegay in dhallinyarada looga baahan yahay in ay ku dhiiradaan sidii ay wadankooda u hormarin lahaayeen horta dhallinyarada reer jowhar oo dhan waxaan ku buurin lahaa horta soomaalida way iska dhib badan tahay cimilada maadaama ay iska xun tahayna reer jowhar waxaan ku buurin lahaa wadanka aada u dhalatay aada joogto in wax laga wada qabsado shaqo awuur fiican laga sameysto maanta shaqo awuur aada iyo aada u buuxaa dhallinyarada waxay la-yihiin marka wax dhiirigeliya laakiin ayaga naftirkooda waxaa loogu baahanya inay isdhiirigeliyaan ee shaqo allaala shaqada gobolka taalo ay ka shaqayn karaan ee ama waa qabsan karaan isdhihi karaan in ay qabsadaan ay xoogooda ku shaqaystaan dalkaada waxna ku qabso waxna u qabo waxaa hadda magaalada jowhar lagu arkayaa dhallinyaro badan oo la imaanaya hal abuur shaqo kuwaasi oo ay kaga maarmayaan aadidda waddamada shisheeye